bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanto fayna meedabaysu roogdanga ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan waa mii walbaysan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tabeydhaba dhegeystayaal waa hamiinimo arbaacinta aragtida kee danta sideedda bilo januari lamada kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada dhegeystayaal aan siinkahaysina ku dhuusi doonta haddii ilaal walba ku mid aha doorashada mahadsan ee maamulka Puntland waliba geega ku guuleysadaya madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Saciid Abdullaahi Diini oo la dooraday intuusa hogaamiye doona oo la dooraday hogaanka maamulka Puntland barnaamijkaasi inkaan dhugusiyaal taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsan oo nimada dhugusiyaal waliba ku mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee magaalada baydhabo aadan arab iyo waliba uu ku hadalaya xaaladda magaalada baydhabo waliba uu sheegay gudoomiyaha in xaaladda magaalada baydhabo ay taabtooyada deegaanka isla markaasna shacabka magaalada baydhabo uu inta badan dhiirigeliyo sida faynaya oo shaqeeya maamulka barnaamijkaasi inkaana dhugoosyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsan dhugusyal waliba ku mid ahaa abwaana qoraayo saasoo kale tababaraba inisku daradi abwaa mukhtaar sheegaadan dalmar iyo waliba usu ku hadalay shaqalaantaha haysata dhallinyarada ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya usaana fayigeetan dari dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya iniyo shaqaysadanga taasoo kale odayaasha dhaqanka ee maamulka puntland iyo waliba yonhambaleen waana dhawaayana madiinaga maamulka puntland oo dhowaa ergeegla doorade saciid cabdulaahi diini oo ku guulaysaday doorashada madaxtinimo ee geega kudhiiday magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimadan barnaamijka kulanku warsan waliba ku mid ah dhugunsiyaala ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo waliba usiinan hambalyoon diraya madiinaga cusub ee maamulkaasi puntland madiine farmaajo iyo waliba usiin saasoo kale fariigan diraya madaxda cusub ee maamulka puntland usaana sheegay inuusan hambalayo madiinaga cusub ee maamulka puntland qodobadaas iyo qodobo kale ee barnaamijka kulanka warsan oo nimada siinkaaya oo nimada barnaamijka waliba saaray waana siina diraysiin doonee anuu cabdirashiid axmed ibraahim rashka baydan ka farsamada mahda kudirta waliba maktarka iyo makiinada sharxiga doona saaxiibkay maxamuud ali cabdulaahi gaabsha markaa iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal hanase waliba haayana qodobada barnaamijka kulanka warsan oo nimadooda aan siinkaay dhegeystayaal idaacad warsan seeti sii dhageysan lama gartaseen oo dirta magaalada cabdirashiid rashka oo idaacad warsan farsamada waa gaabsha qodobka uu koreeyay ana siin qodobada waliba uu seeyaa Saciid Abdullaahi Diini iyo Landoordi madaxweynaha maamulka Puntland oo uu sugaami doona shanta sano ee hadareerta madiinaga ayaa waliba usaga ku guulaysaday codadka inta badan iyo dhiib badan xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi Puntland kuriyada markii uu doorashada ku guulaysaday ayaa dhaariya gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka Puntland walibana meeresay ee khudbada iyo saasoo kale bogaadinba ee ku jeediyana ee saabti kale oo usa la tartamayeen oo usa kumid ayaa ee Said oo usa kumid ayaa Asad Ismaan Abdullaahi iyo saasoo kale General Asad iyo saasoo kale doctor Cabdiweli Maxamed Alagaasa oo yana dhamaantii oo khudbeen waana khudbadoosha iyo aan ka baleen madiinaha cusub ee maamulka Puntland iyo weelati shanta sano ee hadareerta waana usugu guuleysay Saciid Abdullaahi Diini labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sida soo socota kow jenaraal asad cismaan cabdulaahi wuxuu helay soddon iyo kow cod laba saciid cabdulaahi deni wuxuu helay soddon iyo shan cod lixiyo lixdankii cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin waxaan marka qirayaa inuu ku guulaystay madaxweynaha dowladda puntland shanta sane oo soo socota ilaa ama mudane saciid cabdulaahi deni waana u yeerayaa inuu issoo taago halkan kelmadiisana uu yidhaahdo bismi illaahi raxmaan raxiim guddoonka golaha wakiilada isimada xubnaha baarlamaanka saaxiibadii tartanka aan ku wada jirnay dhammaan martisharafka halka isugu timid culummada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan shacabka puntland
iyo guddiga hagaayay doorashada maanta halkan dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo deganaan kuna dhacday si nabadgelyaah waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo ku-xigeenkiisii hore mudane cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda puntland ciidamo iyo rayidba waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday waxa ii bilaabatay weji cusub oo dadka reer puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan inay dhismaha puntland iyo soomaaliyaba ka fakeraan in weji cusub oo walaalnimaha u bilowdo doorashadii maanta halkaasi ku eg tahay dhibaatadii iyo isjiidjiidkii ay lahayd marxaladdii aan ku jirnay doorashadu way dhammaatay waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa jenaraal asad oo aan ku soo harnay wareegii ugu dambeeyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ku dhaqmo diinta islaamka inaan ku dhaqmo diinta islaamka dastuurka dowladda puntland iyo qawaaniintiisa dhowra dastuurka dowladda puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro xilka lai dhiibay daacadnimo u guto xilka lai dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisa lilaahi ugu adeego dadka iyo dalka iyo dadkiisa lilaahi ugu adeego kuwallaahiba waa igu wallaahi wasalaam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم marka hore waxaan salaamayaa guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan martida sharafta leh ee isugu timid maanta doorashadan sida xaqaa u dhacday waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne siciid waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo ilaahay ha kuu fududay xilka cusub aad puntland u qaaday puntland waa dhulkeennii waa jecel nahay puntland isku duubnaada weligiin cadowga puntlandna waxaan leenahay puntland waa isku duuban tahay cidna wax kama qaadi karto insha allah wayna guulaysanaysaa aad iyo aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan warka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee puntland ee shanta sane soo socota mudane sayid cabdulaahi deni waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madax ku-xigeenka puntland ee muujiyey shaqo hufan oo wanaagsan tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer puntland iyo golahooda baarlamaanku waxaan ka codsanayaa dadka reer puntland meel walbo ay joogaan inay si joogtaa oon kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee puntland ee la soo doortay waxaan aaminsanahay in madaxweynaha cusubi uu yahay madaxweyne istaahila inuu hogaamiye puntland shanta sane ee soo socota kana gudbin kara puntland caqabadaha maanta hor yaalla waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub inuu dalkiisa iyo dadkiisa uga adeego sida haddaba uu dhaarta ku maray cadaalad hufnaan iyo wadaniyad hambalyo ayaa markaa leeyahay dadka reer puntland maanta guusha ay gaareen waxaan idiin rajaynayaa dhammaanteen guul iyo khayr biidnillahi alkariim waa mahadsantihin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالين وين ما أنت ومالين فرحة له ومالين إثبات الحلال أو كان عيب الله مركة وهرية وعن مهد أسوء جيدي ومهد ومهد علينا يا إلهي إلى أبوري وسورتك لي نظامك maanta aynu hore u dooranay sida suuban u dhacay inoo xulay qof aynu ku aamini karno xilka maanta loo doortay ayaan ilaahay uga mahad celinayaa ninka ilaahay inoo suura geshay marka labaadna waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada golaha wakiilada puntland oo intooda badan ay yihiin rag dhallinyaraha oo cusub doorashada ay doorteen qof ku habboon inuu shanta sanoo soo socdo haddii ilaahay idmo inuu hogaamiyo puntland mar saddexaadka waxaan hambalyo diiran u soo jeedinayaa mudane siciid cabdulaahi deni oo ah nin siyaasiya mutacallima nadiifa aan aqaan hadda ka horna inuu ra'iisul wasaare noqdo ku sigtay maanta inuu madax u noqdo puntland oo hogaamiyo baan aad iyo aad ugu hambalyaynaya waxaana ilaahay uga rajaynayaa inuu gacanta qabto dhibaatada jirta ku taageero inuu dadka ka saaro waddo fiicanna ku hanuuniyo aqoonteedna waa leeyahay kartideenna waa leeyahay waa ku naqaana bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan marka saddexaad hambalyo u soo jeedinayaa asad ismaan cabdulaahi ninkaa dhallinyarada ah oo nadiifka ahaa oo ciidamada puntland ay ku faanto qaybtooda ugu firfircoon madaxda ka ahaa muddadii anugu aan joogay aniguna aan abaalgudu siiyey inaan gaarsiiyo heerka jenaraal inaan siiyo isagoo dhallinyarah oo yar halkii maxamed abshir oo allah u naxariiste deedeedii oo kale oo ku qaatay jenaraal waxaan marka ka rajaynayaa inuu walaalkiis oo kaga guulaystay cododkaas saddexda ah inuu la shaqeeyo oo amniga siduu u yaqaan kala shaqeeyo ouna gacan ka siiyo insha allahu tacaala isagana waan u hambalyaynaya waxaa marka maanta dhibaatadii innagayna haysay dabayshii nololeed baan ina taabatay mar haddii si jawi nadiifa oo nabadgelyaah ilaahay maanta inoo ku guuleeyey inaan doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda imaanaya si nadiifa oo ammaanah oo adduunyado dhan daawanayso inuu ilaahay inoo ku suurageliyey waxaan ilaahay u rajaynayaa dadka iyo shacabka reer puntland dhammaantood iyo ummadda soomaaliyeed dhammaantoodba inuu ka dhigo waddan barwaaqa ah oo nabada oo xasiloon dhibaatooyinka jira ilaahay ka dulqaado ayaan ilaahayna ka baryaya oo ka rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
international hospital
kuullan huraana qoralunku mooday tegihanraab xarun caafimaad oo hagaagsan lankiito walaay hadda helana diira xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawila ii hool suubanaa hufnaan i adeeg dhaqaalo un hagaagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heldheer xaruntiyo ku hoolgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilowshanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiimaha door eh xarunti linka hagaagow makinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta shalce dhastarada uduryahan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo aan dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan iyo shan sana umulisaka takhsuustii dhalmada oo cadaahe waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurre guud iyo qaliinka doctor qaasim dhakhtarka cudurre owlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi khalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunta isanka hal ilama mee qaybo xarunta caafimaadka ee
waayahay dhegeystayaal dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi Puntland oo iyana goobjoog ku hayeen doorashada madaxtinimada maamulkaasi Puntland ya waliba iyana daddaarmana madaxweynaha madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Puntland walibana ay sheegana in iyo diinta iyo saaso kalaba cadaalad isku hogaamiyay shacabka ku nool deegaanada maamulka Puntland
tahay marka waxaa lagaa rabaa xubinta ah xumaatada inaad iska saartid si aad macaan iyo udgoon aad u dareertid ilaysanaad waxaad lahayd saanaan yeelaya kanaan yeelaya kanaan yeelaya horumar baan samaynaya keeraan yeel yaa intii aad ballan qaaday baa lagaa baa lagaa doonaya wixii shalay carabkaaga aad ku tiri oo kaga hadashay oo aan kharaar ku jirin oo qurmuun ku jirin oo xumaata ku jirin yaa wixii uurka ku jira aabka ka baxa In- intii baa lagaa doonaya berri ya- berri yaa lagaa waaye berri yaa lagaa yaa yaa lagaa waaye aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu islaamku waa mahadsan yahay waxaan ku wareejinayaa inuu ka gudoomiyaha golaha wakiilada
sisa Somali Institute for Science and Arts saabirka meelikiin qoro saantalan qaaday aqoonsan sheelankii weydiyay sidii faraanta heli Somali Institute for Science and Arts bay dhowsalsha ini laga furo suurtagal nagatay sidii la faraaya aha suubinay runtaw Somali Institute for Science and Arts sifadiis haato معهد لسان قالو taleelado may ku furno Somali Institute for Science and Arts aqlaga wal zuulow always online mahada inta keen la tabna aqoon sahay ku weeldoy sayniska ii maadooyinka scientificska haykiin safayo deer معهدك Somali Institute for Science and Arts macad lambogyo macallimiintis miraa eh maadooyinkiyo kiin dhikaayaan lukuwada maqsuudi mugdo ilmagii kooka jari miiraftiin wanaag kindhakay masqantaa waa laka shugee angoogatay معهدك walbarashada ee Somali Institute for Science and Arts itus itaabsi inshid muuqaal cashara lakin sharaxaw casri walbarasho adduunka miilinka saraysi maqal i muuqaal maadooyinka lakii baraw meeladan kaseedow Somali Institute for Science and Arts korsi
idaacadda warsan ee magaalada tambaydabya ayaa noola dareerta asaabay weliba hawada singalaa hamiin faynan gudoomiye ku-hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee magaalada tambaydhabo aadan arab iyo weliba usa ku warbiyaya xaaladda magaalada baydhabo weliban usa sheegay gudoomiyaha in een, magaalada baydhabo iyo hadday een, inta badan ku dareemayaan isbedel dhinig iyo arrimaha bulshada iyo saasoo kale amniga haddaba maran qati telefoonka gudoomiyaha ku waraysaday arrimahoose arrimo kale iyo weliba usa erey ciidan wanaagsanto xaaladda guud ee degmada baydhabo ciidan wanaagsanta oo ahaa guud ahaanba arrimaha bulshada iyo guud ahaanba degmada baydhabo hadda xaaladda iyo deganta waldhabaatiloona dag sheego korna ma leh
waayahay ee, dhinigii oo amnigii haddiinu ku bilowna mudane gudoomiye een, xalay oo kale een, wayba jiraan iska dhacyo oo isku dhan ciidamada arrimaha say mining sheego korta
ciidan umahadsanta arrimahaas oo kale runtii way jareen ha- laanaha amniga oo dhehil saari xaalada wasiigay jaraan una ka maamul ahaan iyo ka bulsho ahaanba ee arrimo madiyo dhiyaan way waha inta badan walandhiyan iyo kulena marka ee, way jareen ha- arrimo yo hayti ciidamo oo foondo iyo shaqo kala duwan ka jaraan oo markaasi kasto ee, isku dhac oo saas amale ka dhiisaadiiba sheegtay oo kale muujime waldhabaatile oo hadda oo hadda bulshaduna saameyn ka weelatiga ku dhin waayahay een, mudane gudoomiye magaalada baydhabo aan sidoonana dareerna horumaro ee, badanaa ku dareera ee, dhinigii oo arrimaha bulshada oo kale ah. een, dhowaan yahayti markii gudoomiyaha gobolku soo biijirtoogay inta badan oo cariiriga haayeen marka eh, gudoomiye ku-xigeenka een, degmadii ata bal arrimaha bulshada oo kale intay walmaraayan dhinigii oo nadaafadda haatoy een, ku haranba ciidan waasanta walaalkay arrimaha bulshada guud ahaanba degmada baydhabo bulshada ka nool iyadan ammaane waliba ahaa dibadhiska degmada baydhabo oo wadooyinka ee, halmaalan langnamay ka dilna langnamaa jirna taasna wali sheentay ha kalsoonida oo jidadkaasi oo la diyahay kalsoonida maamulka iyo bulshada ku dhaheeya iyo la diyahay ee, runtii tanyahaykii bulshada reer baydhabo ka ammaane lan welba yaabo wadada wado bilin aadna suba biye aramawasiina wali guud ahaanba isku kaalidayaha maamulka gobolka iyo kan degmada ee, xaafadihii bulshada iyo waya kala duwan wada dhiibaadohay baahidanka badan madi la feeriy oo ahaa wadada wadooyinka iyo biyaha iyo caafimaadka iyo iyo waxbarashadu marka arrimaha bulshada asaasigean taasu markaasaas dartiya bulshada eediyadan ka ammaanana sada geesanimada le sada oo fayla oo horumarka tajarta oyo ninku kaalada ama garab ninku sideen oo ninku kaalani aan kamaha nagaano runtii wal dabaatale ma ku jiraan waayahay guddoomiye xaafado qaar ee magaalada baydhabo walibaan ha ku ramaynay soo saartay biyaraan marka biyaraanta say dhinagiyo bulshada markilan feeray ku warhaysnaa
iyada umahadsanta waliba ahaa una guddiyada xaafadaha iyo la kulmaan inta badan iyo waraysi la suugayaana runtii xaalada amniga ku wareysadaana xaalada deegaanka oo horumar ahaan ku wareysadaana waliba ahaa biyarada inta badan wal sheegahay lankana wal oo hadduuse zaa-idan baydhawari eelayaali la yaalan mujino hadda diino kale oo oo zaa-id lehaani un hadda wali mashaariic hadda la sahalayo saasamalew marka arrimagasiina kadoose un hadda xaafadihii wala ku wahayn wala la sheegahay laakiin si rasmi eh oy ahaa un ogaada doon waan ha sheega doon waayahay wada shaqayntan dhexaysa adigiyo guddoomiyaga tayo tobanka xafadood ee magaalada baydhabo muddooyinka dambeeya kuwaranba intee walmaraaya weliba la darana xaafado qaar weli oo dhalila maamulka keekin
iyada maasantan hortayna dhaliila madiidana bani aadamenu meeweeli intan bulshada hukuma weena waana weyna dhaliila kor waana weyna amaano kor weliba ahaa maamulka xaafado safaylan lagada shaqeeyaan waa maamulka degmada baydhabo gudoomiyaalka xaafado iyo bulshadiyo un hata wal oo oo isdhaliilitaan oo banaanka baxay un hatalaan la horfadheeday wal magowada haytaan shaqa ma haytaan ama dhaliilo waasa litin hata xaafadoo dhereen wal garan marwalweyga is wareysado hayn arrimaha bulshada iyo arrimaha amniga iyo iyo waxbarashada iyo guud ahaanba degmada baydhabo intii madaasi oo oo horkata le oo oo muhiimada degmadan le wal hata dhibaato le maku jiraan mansheegna uno in la dhaliila madiidana lanlin dhaliina may amaano markaasaas dartee wada shaqeyn faylana tumanka xaafadoo degmada baydhaboona ana laymi la shaqeeyana wali la shaqeeyana gudoomiyaha degmada ahna dog magaalada iyo gudoomiyaha gobolka iyo guddiga iyo ku-xigeenada degmada baydhabodan waa la shaqeeyaan marka arrimawasiina guud ahaan hata meelfaylo walnin marahayn waayahay mudane guddoomiye baydhabo dhalinyaro badan oo way rogaan walhabaradan oo shaqo la-aan eh inta badan aan dhuun daleelahayan dhinig iyo siyaasadda ee magaalada baydhabo marka ururo badan ku jira magaalada baydhabo ururadaas oo dhalinyarada intaga badan ku madowsiiyin kulantana iska daytana sidii isan shaqo abuur iyo wacyigelin kusuu bii lahaydeen
sanadooyinkii la dhaafi lamada kun tumii sadidii lamada kun tumii lamada ilaa lamada kun tumikood ururada geekata degmada baydhabo ku jiraan horaan ku jarna mayweelay horumarada oo hajaa-iday oo geekata maamulka gobolkiisan degmada iyo sheegadayahan kumadabtii guud ahaan maamulka koonfur galbeed dhalinyaradaasi wahabarakii runtii madhanna sanadooyinkii hore markaasaas dartii horumarha ku ruriyo dhalinyaradana ururada kala duuno oo oo degmada baydhabo dhalinyarada wahabarakii oo iyo madaas iyo liyin waana la kulamo haynaa waana iskuwa haynaa sharar gooni gooni iyo sharar guud ahaan hadana lalana marka tanyahaysina waxyaabaha una taqaanaan oo geedka inaa waxbarashada madiil lena caafimaadka madiil lena oon lena amnigoona lena waxyaabaha una taqaanaan oo geed hata una sheegnanob iyo kumadeyin marka dhalinyarada guud ahaan iskuwa hayna
marka adi ahaanta guddoomiyihii iyo ati ku-xigeenka degmada baydhabo muddadii aada guddoonimada lakeeye magacaawi hoolahaasay brocess gelideena sidee lagu guulay sidee dhahay
hadiisu gudoomi ku-xigeen iyo hadiisu guddoomiye iyada hoolo badan waa horyaala hoolagaasayna langna hadiisu shaqadaas adiga tiyogemelas adi mas-uulku elera oo mas-uuliyad ula saqaaday mas-uuliyaddaasay isan guddi lahaaye marwalba kakutire studies asada sheegday wali wahaa arrin wasaaradaha iyo iyo wasaaradaha guud ahaan iyo dhammaanba wada shaqeynta dhalinyarada iyo maamulka degmada baydhabo wanaagsanta soota geedka anahaana sajar anaka formale in wada nitala maamuujimoona geedka way wahantad oo sii darkan meeli sharta rooga meeli hodaan roogi daka ku qaadi hatana meelaha walaan rogaan hatan horan kuwada korinana iyo aaminsana marka anoo guud ahaan badakaalahow maamulka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka baa iyo kan degmada yahan una la taaladaan waxaa magaciidan dhanoo goondisday oo horumarka hatigeeka banaanka kuyimliin lama sabi guud ahaanba ka howlana waayahay dhugunseelkaasay waliba haya guddoomiye ku-hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasada ee degmada baydhabo aadan arab oo si toos ay qabta teleefonka usiin ku warmay iidan maasinta mudane guddoomiye adana waa walaalka insha allah
alnur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur
waay adiga niyo wadiyumin walaadu wada walseow mahinka dhiitaana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widaay aan walfayleha kindhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eemumaati ayle lanki galantiska jarta
bes eraaba may eta bilaayada dhatintaala bulkeeto burbursana lankumbeeso oo ka qaadi beedaynimaada kuweley bes oo dheh bulkeeto beriime ee om haddii ada baawurha ku gentoona anburburaana haddii ada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi le bidhaanti sishal dugo nanki beedshay ka dhisadoona buug i gayle bogi i burburi baarishaynka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kumbadun kabaytomaku dhamana kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company waraayay ha saara samayba ku mid ahaa interlog noocyaashay sishal dugan bulkeeta caadi tumi isiyeed iyona weliba labaatan i weliba bulkeetiglankorodaay dhagoolka oo markeeda bud
idaacadda wartaan hor dareysan barnaamijka cabdirashiid rashkaasina darasay asaabaya waliba hawadisan kalena amiin faylan qaybiga dhexe barnaamijka ku guda jirna abwaana qoraa iyo tababaro saxaafadeed al ustaad mukhtaar sheekh aadan dalmara waanu siiyo wariye ku holgalow idaacadda warsana yo waliba usa marusa waraysi si ay kule idaacadda warsana waliba usa ku hadalaya shaqalaantanta badan hawajaasa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada kujeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo saasoo kala sababo sheenow dhallinyarada shaqalaanta iyo hadda haysata waliba rasaasoo kale abwaanka ama qoraaga safariyan diraya dhallinyarada haddaa hadhamaayeen jaamacado inay iyo shaqaysado karaan islamarkaasna iyo biyan juhdi iyo karti iyo ka shaqaysado karaan haddaba maraan waraysi lawaanadii abwaankiya waliba usa inka jawaabay cabdirashiid eediyeedaan mahadsanto mawduucda deekaada in ana kiila faaqida aan ka talagali waliba waa mawduuca eed aan gudaweyni walbadana lan baahanya inay dadka laka baraarujisay on nagadan dad wal istari meel isku biig ka kalsoon naftiyo walwalba oyo hamiyan haleelo koraan intayooba noolyihiin su-aalatiidaa beelihaytay waliba iweydiiday hoobaanan galdanayn dhalinyarada geeka sidee an nagada koraan hano horumaryan nafta tiidiyo doorna inka lahaada koraan tamaam ilaahay quraan jee waliba kaere walaqad karamnaa bani aadama wafadalnaa bacdahum calaa bacdin bini aadanka karaamisiini beryoona berke kala iyo ku fadilnay bini aadanka basharka insaanigae la abuuribo ilaahay may basiyey caqli may waalide uunka adduunyaha elentiya roogo sadda noocu yacqil iyo maa laa yacqil walaha ku herayna waliba waa walaamu oo noolayaale oo bayo iyo ology waayo noole iyo manoole manoolaha ise oo noolyi yaa hatana aan noolayna mabadow haw laakiin noolyi intiba uyenyo oo raxmadda ilaahay kor un kusheenaw ya ka koraayan duunyadana duurkaasa daaqaayan oo dooga iyo geedo iyo eeska dhulka ilaahay kamanaysidi ya aamayan hanaso ilaahay anfajo haanka dari hor dhulkaba abaarnagado enjegnagada baaba'aayan ilaahay nimcadiis markuu ya kumid ayin in ilaahay ika mandharku sheeno habaa saas daraadiya markuu caqliga haanle oo bini'aadanka bashariyaadka adduunyadan koryoka nool caqliga wala lansii waliba waa iniyo markaas kashalgoradan wala fayli iyo wala hun caqligaas ilaahay dadka sii intelligent quantitiga bini aadanka ka dhaladaw ama tirada caqliga ka dhaladaw waliba waa konton konton labaatan ishan walbarashi ka hele labaatan ishanna waaye aragnimiya zaa'idaas saasa basharka wali ka nagdee lan caaqil boqolkiiba boqol eh waliba geeka wadanku una ku noolna soomaaliya ka badana dhibaatooyinka wala la eraw la noolabowka caqliga iyo u walba lanka tarsadaan tusaale fayl aadii awku waajiba saaran oo inay iyo barbaariyaan owlaadiyo akhlaaqdiyo toosiyaan walbaraan mumkin markiiyo deeraan tabargal mukallafu sunagada waajibaada kore waajibaadkaasoo eh kow tan naftiis laba tan waalidii sad tan araadiis idadshay sadiidaas waajib e kore qofka biniaadanka in marka hore usahaada lan naftatiidiis mas-uuliyaddii qaadi kore iskuulaada laha kuwada bahay dugsiye sare ardaydii jaamacadii kuwada baxeen lan walba qiib gooniha haka takhasusi bajilar double bajilar master degree yo dadkii inbadanyiin hatana weliba jartee waleerow caqabado dhiniga shaqalaantee soomaalida intioo badan geeka waliba waa toddobaatan boqolkiiba dhallinyaro soddonkaa heri waayel siyaasadda hooba'da fiirida dhallinyaradii geeka door badan makale dhinigii oo ganacsigii hoobaleere dhallinyaradii geeka door badan makale hal abuurkii dhimaqoyi lankii hoob usu walbaraday jaamacaddii hakubahi hoob maadidii usabaradii bu usan haysana macnaajee yuwa ini qofkii hero galnyaa iskorsaaradoo baabumaagamuundi ahaa era ma eh biniaadanka walibaa layaa awood usaka fikiraw thinking awoodo qofka biniaadan wali faday inuusa lahaado ability to think awood usaka fikiri inuusa lahaado fikir hoob usakooya caqliga shaqeeye caqliga hooba shaqeeya maskanta taliyaas maskanta hooba taliidona qorshikooya qorshagaasnamay basheenay go-aan kaasoo ini la horgeliyey meelin qolyaha ku bahay waleerow tadawur ama development oo qofkuusa ka soo biye naftikiidii taasa wali ekaa kan aan baahan in eedlin ku fikir think fikir rethink redan fikir fikir oo mustaqbalka ay tinka sida adka dhisi fadhi weydi hooba ada weydido xirfad weeldato mise aqoon weeldato rethink redan fikir hatan oo tadbiiqi wala ada barati waayti shaqabak waay tusaalehaan lanka hoobu isa takas yahay duuliyi sare ee cirka diyaarado wada jari dalkina geeka rooga hoobu isa shaqafada takas diyaarad wadeynahay mabaaga muun dowle hatana wali lafaday hooba taas waay in reed an fikiro maykiila gudbonge may gobado kor wali eta darawala nagada korto waliba nagada kortee ganacsiga nagada korto wali kalo nagada kortee hala abuura nagada korto oo iskoolkia furuda korto maadadii dadbaro korto waliba kaloo nagada kortee lan oo suubii koro walaagii badad suubii talaabo qaado koro teegii la gaadooba meeldhika koro deeri koro dantitiidiis usuleyi si us adduunyada eleentiya inti usi ka noolin innagana landan yar ah oo danley i toban kunley innaga sababta geeka dadka allaada roogo innagadeen dad ilooleyle walibwa reeda inin fikiraane fikiraayaan laakiin reedman fikiraayaan ujeedkeena walibwa lanka biniaadanka seeka nagada kore lankarta leh kalsoonaka gaba naftiis wali ka nagada kore kow ini isi qof haan isxisaaba eramay ata ogaado wala usieye go-aansado tusaale ahaan lankii danyaru reerdona danyaru saas iyan wala ha bareen ha tacliimen jaamacadaha ku bahi business administration ha baradi walaanku leedaw b a b a-dii hooba ha baradi dadka soomaaliyeed mabaebo dad systemka ganacsiga b a-da ka saara ma eh kadhegdii b a public waliba baratay business administration ay ganacsi lan abuure hal abuura lagu faday lanka habaradii maadadaas yeeda e geeka hobbay dhow dhatiase lan ganacsadee fikir hoobu is injeeyo ere hal abuurka noocon ay yakiin wadee laga shaqayi karo hawmaaj usa aamini karo waayahay qarasha la geliye waalidaha maalgeliye intaasoo sani laha wadi araba lahan hooli dhibaati lahan mari waalidkii baahanyi geekni yowal ku fadaayeen in aaman may waalide ha tacliimeen baagamuundo hay adoogii shaqa ma ku helo koro dhibaatada lankaaska dadban wali ataa kow usiba ini sasaabahoa ina on erohayna ho ada maadadii ada haka taqastay jaamacadda hakukubati walka wayti may galo naftaa kadaberi korto mise erno may soobii koro may anfuron awood mangleas yidhi inuusu foorno suubsada awood mangle may way ku xishoodi xishoodkana kan dadka dabariyo intii ada danta tiila ku deeraasa hoba xishoodkunkii dabriniye moor waalidkii kiiga dhibaato lay qabu usookiin hama dheerinna aakhiranba inti taasan dhiina goor tii hore walma ka wayne tagna balaan a balaan b balaan a shaqada adaha barata iyo jaamacadda tiida takhausjeeyo balaan b waliba waa walaay koo horkooyo anshaxa aanbakeyn dhaawacaano kibista maalintaas ada ku helaas inaada gobod waay may gobod farsamada gacantii barada kore faryaami nagada kore waliba kale nagada kore muhandas ya nagada kore waliba nagaday lanka kahrabaada ama korontada hiiraawa nagada kore waliba kale nagada kore dawaarli nagada kore marka heshoada dantal dadkiya dabaraas aan number one ku hay 2019 wali diiday anoo bay dhow dadkiya leyrooga ini ana shaqadii aan ahay ngo dhan maamulo oo center for peace and journalism la eraw in wadanka qabto ku dhiido freedom of expression bal waa markaas ana ma awoodu wayni in ana ka shaqaysado xirfada tiiday laakiin waqtigaa ma hayn wali isla ogaayay lanku dantan dantan dabarti hooba ad eto wali la koofaday in ada dul dhacdo laakiin biili weji kale oo plan p may kaloo kasaas xirfadii aqoon cilmi leta aqoona ka darsati cilmi leta xirfada ka darsati xirfad ana laha ay yaraantay ana ka barbaariya ka meel mari all people needs login ku bacdi iskool maalin ku naagdi yani geography history and somalia dhig ku bacdi lamaad xirfada toonum ku hirni anoo ka shaqaysana reed media that's why wali ibartay taas inay qofka bini aadanka isla isdaba isdabaro karo iskirmaayeey kormaa adduunyada eleentiya lambini aadan ee oon shaqaysan korna maabajar ilaa usa inaan fikiraana karta aan lahayna kalsooni naftiisna ka qabana hadalka dadkalay duraw dadka bini aadanka ee kii wareegsan wali ka eraayana koow shalay jaamacad baa dhikadaasay geetinimay jidka unsulunta ho ada shaqo qubsato meherad kale oo yaashay jaamacad in haynana kii aragan wali ka eraayana jaamici bahaaytay may hadina geeka jidka hanka wadda hawmaj oo kiila hadalayan hawmaj ololada tiida baahadiya mikiinda baraayan ho ada dawarsato wal isa ertoon wali ka eraayana maay mayka daari adamay walaan kaa ka aray lama too markuun caqliga kiin go'aamiyay in adag aadata hadalka dadka ee ololadaana baahanaato derbiga fadhiyada ama ini ada shaqaysto hal abuurnaga tollan war istara kor haato karti weelad kalsoona ka qasta nafta aqoonto kan lena ada haato xirfadii hibadka kiinka jarta baryay ho waqtigee la deeroona adanaga talanka unka horeeyo ka meel maro taasna walka hela wali arifaday dhallinyarada karti latiin kalsoona naftiinka qabo ilaahay kaalmaysado inta isin kartaan walka qobsado haan kale yoba kooyi doone kooyna maka kooyaan ilow dadaala doontaana dadaalka kumid eta inaada fikirta reedna fikirta wala ada falaasona diirta hankaaga kuma gabaya leere laakiin hibidka walaka jara dadka ama ogiin mara cilmiga meella dhika aqoontuna meella dhika hooga halaka weydiya hanas dhan dadkii ma og hal abuurna managadu koro may weeldhilan xishoodba dabari amal usika shaqaysado korooba xishoodku dabari wala adanka yar adag obada korta qofka biniaadanka weli ayaa koow kalsooni naftiista qaba lama karti weeldhada aan dul qaadada hadalka dadka idhaga humadanku koyo maalmalay kiigaadaasi marka kale yobako masguule maasha allah miila meelfeyle koytiya keenaaya haanasho keena doonaa hadika nii jibiyahayna niyadiin isku jabiideen aqoonshaleedii ay la fiirinay xirfadan hay ka darsaday yadadad anfacaase waaya iyada maasanta ustaada marka sida qofka osa aan helo kora karti iyo saasoo kala kalsooni naftiisas
absolutely ti aan hataa doogaha ka afmeeri baka aalay inii ahayt laakiin ka nagay kartada ilaahay kiin dhaliisii wali ka darsadaase indha adeeg indha adeega ana ka lahaa kii dadka laka hogaayay jidka lansulumaayay ma eeg waliba waa indha adeegun kartada tiidaa intiya kunagadaastoo dadka dhan isla kasaayaan maalmogoshareediyo lankanii jawaan nagatoy n g o ada letaba abuurado korto hoba ad ee dhanka kor fikirto aqoonto tiida ma e aqoonto walaad haanbarata hay-ad leen shaqaytame dowlad leen ka shaqaytame hal abuurka kiigaya ee kan ada kalsoonida ka jira hadaf letaa ahdaaftasay ka meel mariyaas may fadaas inay ada nagato mustaqbalka go'aami qorshayaal cadcad lakooy hokan wal adaka waayta kaaskal walkeel koow annagu intaas walmaha baradaaniha intii casharka maalinka isyahay waana magna jarne maalinka mii eraane adduunyada waa wareegta waa silsilad mii eraane maalinka mii eraane ada adduunyada ilinti inta ada roog dilan walbaraday maqadaw mii eraane see hayta geeka baka hayta jaamici baerta awoodo ilaahay adakasiiba koo qarso aaway fikirkii caqliga haaya ilaahay ka siiy oo ka hal abuurka kiga iyo dareenkii aada ka ogaado fadi ini ada wal eto ada may eto wali etaa ka magaaladu oo dhan bedeli karo eto kartida sikii galaas wadan ada cabdirashiida ila hadalaas wali etaa laanka geeka bedeli karo baydhawo oo dhan abuuri karo aragti ku gadiisantan dadka geekiyo aan qabna waliba etaa lan aha dhalay sagaal biloodka dhaladay lanka kan ada isleta ama kuu horayano sagaal kalay ka dhaladay ada aada dhiisas makeedhiin makii dhalna hooba istaawiy in iskuu aqli badan yaana ogow in eta kan usu boqolkiiba boqolku aqli badan hoobu is istaawiy kan anka hanta badan beledkun hoobu istaa ogaaw in ada eta kan anka hantada badan adduunyada elintiya ka nool kaasoo la nool kalsooni naftitiisa ka qaba hoo ada is anta geeka war mahaysati ilaahay qalbaga hakeela raheemaay uursatiiba ilaahayna ma jeer inta quursadaas oguraanjayba waan wali keenay laa taqnaduu min raxmatillaah ada hooba geedka isartii ada oo heer jaamacadeed rodo dhabal baaj haysata jidku may daruufta kinsheenta hoobaa isataabaha ku noqoy jaamacadda meelhadhig aqoontina meelhadhig kartida ilaahay kaseey aada kiila dhalay taas isticmaalba kow in aad eto cabdirashiid laba inaad eto hal abuur saddex inaad eto hogaamiye afar inaad eto wacyigeliye shan inaad eto la jararka jaamacadda dhikaay intaasi inku badan oo darajeeya oo aadmiga haysada inaad eto kan inka macquulsan oo intaas dhan ada kulmaysay hal laylikii inku baahanya koow aha dheh ana dal mara aha lanka geeka inka kalsooni badan bay dhow dhatay anu ogolo in ana lugaay ogolo in ana dadku kulijoo nagdanhaana oo horey ilaa ana aha kan iyo inka dambooy haddana mayba ogaa kan inka wal eh hooba wal ahaanshana leer ho mas-uulleeyaaba ani eh hooba ditoorle yaaba ani eh hooba dadnimo qof sheegadiiba aniba kusii eh haanas waliba ka geliyahayna moral oo motivationkana ada ih siyaasa ho ada maalin kasta laakinii iibyaw adiina ogolaata walbadan oo ada sii ogolaata wali kiinsheanaase walbadan oo ada hanjabta baajlandna walma kiin galaw ogaaw b h d holdar walba ma qaado karo ilaa usan lahayna kalsooni nafeed bikaas maalinta iskoolka dhikaaw elementariga dugsiga hoose ho hindho ku taabto hor fidhiidooba ku obsda ku geeridaa ee ma ero karo waana baajilaru laakiin macalinka elementariga dhikaaw hooba usu dugsi dhahleha ku bahi ardayda usu hor suryaana in lay awood in usu wala usu casharaha anka dhikaaw in sharaxa koro runtuna in sheegaw awooddo tiidiis ya ah tantan dadka baraas macalinkana mar walba waliba waa kan ardayda bedelaw lanka aqoon-yahanka ee geeka magaalada roogo oo isna shaqola'aanka hayta ogow ina a shaqola'aankiin haynee walaka haaya iyin ada oo iniska nagana masqantaana an xisaabina aragtidaana meel iniska sheegna waana an lahayna qorshayaal ed ed oo eh ini ada etikan geeka bulshada war ambaradii ku sugayaan ini shaqina abuuraan zoolo daruufta geeka ka haysata ee dhaqaalalaantee ogaaw iniya etato adalay sheentay oo eh hal ila leta halaas ilna koo daboolantaa waddankii shaqa male dowlahaan ku jira laakiin lamaada hindhood hooba ada furto ada etikan yoolan dhalay ilaahiba an ka tirigeli iniyoo bedela aduu kan waran sheena korolid iska day ini ada kata oo kulli ku bilaabo hafadhew danan ibuu qaadoy qorshidii ih rah ho guulaysata falilaahi alxamdu waalman ho ada guul daraysata washukri lilaah laakiin kanaqoy annii jabtoy kanaqoy aduu lankanka dambooy ee deeri koro jaranjarada leedarka guryoola ka dhisaw dabaqun lixdo biyaane eh ma oshiidiya hoos inilaha ku dhisi iyo o jaranjarada koowaad landhisna ta anka korayta maydeerna wiislay ka kortii ama luglay ka kortii jaranjarada koowaad lutuun saarna fooqa anka koreeya ilihaad jaranjaradii anka damboyna madeeraas markaasa ingiriiskiiyo usoo mahmaadun fiiriya wareere hundred miles starts with step boqol mayl dareera ee waliba ku bilaawday hal geedka iskaday aqoon-yahanka walbaraday jaamacadda ha ku baxay dabal baajkii masterkii b h d haysadow ini ada hafadheeto warqad cid ada qaadata iskaday waana qor time table ada ka shaqaysadaas ada o shaqan hayn koow baryay maysuubiye baryay ini lakulam waaye waalidka kiigay galabtii ini ana lakulam waaye asxaabta tiiday maalin hiblo in ana la kulam waayo hebel iyo hebel jadwalkaas oo dhan oo kenyaala iska day hiraabto markaa ka tiinaad waalidka la kulanto tadbiiqi kula taloy arrimaha idig idum ay kuma qonde ogaa baahada idiyaade hoha kiimbati ini shalay idig adadii la caamibiya hayti doodeene dukaanka kiihii lahaka gaadi adiina adiina jiibtay hakatay bariiskaas antikarada kacantay waalidkana xagiiman gudna ho ada laakiin waalidka la kulantoo umaasee walanjaraada deentii idil galli iidhe ada ogaata kartada lakeyshagow meela kooka dhaladaasi kow wali sanaasa kasaase dhiib kortee labaatan jar idil roogoodhaka dhali deen ini laka quudiyo jaamacadna beesiya laaku dhiibay geekan oran ku hayna meeli boli ku bilaawaase laaziman ini ada karta dhiib damba makiignagadaw ho ada ogaata saabuunta idigaadhoobi ini deengata makabooway sidaasi mara dembi may weelidha aglagaba wali keeray koodiidi hibil geedka laku bilaawona aduu dhanka inisheena laku fadaw kubacdina aragtidaasiya kiimadii weli kajeeyaasiga meel fayla oo caqligaana ka shaqeeyaw aragtidaana ka shaqeeyaasa tanka damboyton wali nagdaasee dhanka eh idin mas-uulgee baahadana ku bii karo an ertoy ma bii karo ma bii karo ilaah baa wax bixiya dadaalna waa lagaa rabaa ugu damboyntii may tale hanjeeri lahayd dhallinyarada hadda ku dhugansadaa
talada anka damboyto aan hajeediya walibwa maana badyaw talati allowt tala adi walkiin taraasmaay tala adika noolmaay yamakitiyaada tagti itimaada dhatiyo inti tooka ada hamiidi yakiilinta baryaymayla adadeeraas wali haka gebagabaayay oo aan anka damboyntina erayn adi wal eh adi eh lanka lafadaw inuu iswalbedela adina eh kan geeka go'aamii karo mustaqbalka kiije hobi ilaahay naftaba keen ku qaadno noolaa dadaal kartana weeldhay inti kale aan fikirtoy caqabad ma jarta ilaa adan nagarta an nagartoy caqabadda an ka horeyta horumarka kiije isku horsiruma karo naqoyka an ka horeeyey ee caqabadaas ku gudubi karo adoo ka taladaasa khaaliqulbasharki ka abuuri caqligii uusa ka siiye kartidii i dadnimadii uusa keela uumi ka taladaasa kaadloy kaas يوكين تراسي وبالله توفيق
halow halow aatikow weliba welase haroorno arweesowgiinku koydba khasaaladoo dharkiyownay maybakiingad fadayi firinjiteerku biyo kugu webisito kiingad faday hoo urku taallagay adfadaasa olombik molley jey yey anfaaday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad aragdaba waa la siisada un lahayn ya alla ilahe amuushaday ka obsoy habahaagalgaad hatakajey ibri i ajaa'ib lang ilis walka aragiyun abaari aaran isku halma eh afteen i mogdan isku halma eh aaran isku dungewadhi isha baharka hee alufoo adalata iyaanfayla dhalatiiba ariir i langiinku ajabi olombik mool ha kula besoy isgowka ayliyaabo olombik atari barfun ha ku gadoy ilwalguuludaasa ilaalma kudhoma arigii laymiingerohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektroonik isqabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab megelka la besadaaw isku joogsha i aadishe ugaase i malaage ulmaada i aaqiliinta lebeskii usudi jara
guud ahaan dhegeystayaal wali baan taa ka faa'iiday barnaamijka kulanka warsan oo nimada isugu darartay warbaahinta reer warsan ee magaalada Tabaydaba siyaasi siyadii salamaga tiis mawjada gaagaban arad la isriin guud ahaan keenoo dhugu soo kortanga wali baa wal singla dhegeystayaal amin faa'iida barnaamijka wali baa saaray oo nimada waana siin darasiya anoo Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Rashka boya sahabayda ka farsamada maada ku deerta inta barnaamijka dareer wali baa farsameeyay saaxiibkayga Maxamuud Ali Abdullaahi Gaabsha inta barnaamijku barnaamijnimada reedan kulmana asaabay sidaas iyo amin faa'iida assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakatuh